بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب القميص وعو باب يهي استحباب القميص قميص كإنه يهي مستحب يعني لبسك iyo labisashada qamiiska la labisanayo inay tahay sunna mustaxaba can ummi salamata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana axaqa hiyaabi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama alqamiis kaana axaqa hiyaab dhar waxaa loogu jecel yahay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam alqamiis qamiiska ayaa loogu jecel yahay axabu hiyaab ila rasuul wuxuu ahaa alqamiis qamiiskuna waxay sheegeen culimmadu inuu yahay hal maro oo qofka jirhkiisa wada asturaysa waxyaabaha lagu labisan jiray zamanka nebigana calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen qamiis iyo izaar iyo ridaa yacnii goob kor laga qaadanayo iyo hoos kuntii hoos laga xidhan yahay ama qamiis oo qofka jirhkiisa dhammaan hal mar wada daboolaya nebigu sala allahu calay wasalam marka wuxuu u jeclaa xagga dharka qamiiska ugu jeclaa waxayna culimmadu ku cileeyeen sababtu inay tahay inuu ka asturaad badan yahay dharka kale waxay yidhahdeen qamiisku waa ka asturaad badan yahay dharka u qaybsan qayb kore iyo qayb hoose rawaahu abu daawud abu daawuud ayaa wariyo tirmidiy wa qaala wuxuu yidhi xadiiun xasan wahuwa kamaa qaala tirmidi raximah llah waa xadiiun xasan baabu sifati tuuli اlqamiisi wاlkum wاlizaari wa طarafi اlcimaama wuxuu baabu yahay sifati tuuli اlqamiis sifada dhirirka qamiiska wاlkum iyo kumiga dhirirkiisa alkum waa meesha gacanta laga gashto qamiiska halka lagu ekaynayo oo gacanta qamiisku ay ku ekaanayso walizaari iyo hooskuntiga wa طarafi اlcimaamati iyo cimaamada طarafkeeda wa taxriimi isbaali shayin iyo xaaraamnimada in la jiido shay oo min dalika dharkaa ka mida calaa sabiili اlkhuyalaa loo jiido kibir dartii iyo isjajabin wa karaahatihi iyo jiidmadu inay tahay makruuha min hayri khuyalaa kibir la'aan haddaysan kibir wadan wuxuu yidhahdee waa waa makruuh sheikhu raximahullah fii hada albaab wuxuu uga hadlayaa ama uu keenayaa axaadiid ku saabsan sifada qamiiska dhirirkiisa yacnii xaggee la geynayaa qamiiska ilaa halkee bannaan in la geeyo gacmaha qamiiska ilaa halkay soo gaarayaan waa masalada labaad xagga dhirirka hoos kuntiga ayadana sidoo kale ilaa xaggee la geynaya ama ay bannaan tahay in dhirirkeeda lagu ekeeyo cimaamada darafkeeda sidoo kale iyo inay xaaraam tahay waxyaabahaas la soo sheegay mid ka mida in la jiido calaa sabiili alkhuyalaa loo jiiday shiiku laba u kala qaaday calaa sabiili alkhuyalaa iyo hayr alkhuyalaa in loo jiido kibir iyo isla weynin dartii iyo in loo jiido kibir la'aan oo khuyala aysan ka ahayn haddii ay khuyala tahay wuxuu ku xukumay inay xaaraam tahay haddii aysan khuyala ahaynna wuxuu ku xukumay inay tahay makruuha laakiin tafsiilkaas sheikha uu geliyey culimmada qaar way ku qabsadeen waxayna sheegeen qowlkaasi inuu yahay qowl marjuuxa sida raajixana waxa waye isbaalku inuu yahay mar walba muxaram xurmadiisu ha kala weynaato ha kala darnaato oo marka kibir loo jiidaayo ha ka darnaato marka kale laakiin mar walbahay waa xaaraam ma bannaano in la jiido qamiis ama hooskuntiiyo wixii la mida axaadiidta ku soo aroortay arrintaana waxay tusinaysaa inay xaaraam tahay jiidmadaas bal waa min akbari alkabaa'ir waa min alkabaa'ir oo waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn in la jiidaayo macwiisyada ama qamiisyada wixii la mida can asmaa binti yaziid alansaariya radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana kummu qamiisi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ila rusul qamiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam kumkiisa ama gacantiisa wuxuu ahaa ila rusuq ilaa rusuqa ayaa la keenay rusqigu waa calaacasha iyo gacanta kale meeshay ku kala baxaan waa laftaas soo taagan ayaa waxaa la yidhahdaa alrusuq oo gacanta laga laabayo ama calaacasha laga laabayo ilaa halkaas ayuu ku keeni jiray qamiiskiisa calayhi salaatu wasalaam macnaha gacanta qamiiska ma dheerayn jirin ilaa faraha uu soo geliyo ee wuxuu ku ekeyn jiray ila rusul rawaahu abu daawuud abu daawuud ayaa wariyey watirmidi wa qaala wuxuu yidhi xadiiun xasan xadiid xasana waay gacmaha ama gacanta lafaha ku jira waxaa jira rusq oo hadda laftaa la tilmaamay waxaa jira kuuc oo asigana suulka meesha ku dhammaado lafta ku jirta ah waxaa jira alkursuuc carabtu waxay yidhahdaan markay u maahmaahayaan ama ay ka hadlayaan qofkaani inuu yahay qof jaahila oo waxba aan kala garanayn waxay yidhahdaan laa yacrifu kuucahu min buuci kuuc iyo buuciisa kalama yaqaano qofkaani laa yacrifu kuucahu min buuci culamada qaara marka waxay ku jamciyeen ama ay ka hadleen dhowr beyt oo lafahaas ku saabsan cadmun yalil ibhaama buucu cadmun yalil ibhaama kuucu wamaa yali cadmun yalil ibhaama buucu wamaa yali rusquhu lkursuucu cadmun yali ibhaama الrijli mulaqabun bibuucu cadmun yali ibhaama kuucu cadm ama lafta la xidhiirta suulka waxaa la yidhahdaa kuuc wamaa yali khunsuruhu lkursuucu alkhunsur waa fartee ama alkhinsar waa faryarayda faryarayda lafta la xidhiirtana waxaa la yidhahdaa buu yidhi kursuuc wamaa yali khunsuruhu lkursuuc wاrusqu maa wasat rusqiguna waa lafta dhexe waa rusqi midda hadda xadiid ku jirta waay idan kuuc iyo kursuuc kursuuca midee waaye kursuuc waa midda faryarayda markay meeshay ku dhammaato waxaa la yidhahdaa kursuuc kuucana waa midda suulka oo cadmun yali ibhaama kuucu cadmi ama laf la xidhiira suulka waxaa la yidhahdaa kuuc wamaa yali khunsurahu lkursuucu khunsurka wixii la xidhiira alkhuns ama alkhinsar oo farta ah waxaa la yidhahdaa wey kursuuc wاrusqu maa wasad rusqiguna waa lafta dhexe waay markaasuu yidhi cadmun yali ibhaama cadmun yali ibhaama rijlin mulaqabun bibuucu cadmi ama laf la xidhiirta suulka lugta waxaa la yidhaahdaa buu yidhi buuc suulka meesha suulka lugta meesha ku dhammaado lafta ku jirta waxaa la yidhahdaa buuc idan markii la leeyahay laa yacrifu kuucahu min buuci macnaheedu waxa waaye kalama yaqaano farta suulka gacanta lafta uu ku dhammaado iyo suulka lugta meesha ku dhammaado kalama yaqaan macnaha waa qof liito waaye oo si fira oo wuxuu kala fahmayaba aan la arag markuu hadda tirinayay lafahaasi rusqiga muxuu ku sheegay ama midka hadda xadiidka lagu sheega arusqa wuxuu yidhahda warusqu maa wasat rusqigu waa lafta dhexe waay macnaha maa wasat wuxuu la jeedaa waa gacanta meeshay ka laabmato waa laftaa dhexe laabmaysa ayaa waxaa la yidhahdaa arusq qamiiska marka nebiga calayhi salaatu wasalaam kumkiisa ama gacantiisa wuxuu ku ekaa ila rusq halkaa ma dhaafi jirin hore uma dhaafi jirin وعن بن cمر رضي الله عنهma أن النبy sلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yidhi maن jara qofkii jiida hawbahu maradiisa khuyalaaءa isjejabin iyo kibir dartii u jiida lam yandur iلlahu ilayhi yوم القiyaamaةi alla ma fiiriyo maalinta qiyaama faqaala abu bakrin abu bakr wuxuu yhi ya rasuul الlah ina izaarii ystarkii rasuulka ilaahay hoos kuntigayga ama maradaydu way raaracmaysaa ilaa an atacaahada ilaa inaan ilaaliyon dhowro mooyaan faqaala lahu rasuulu اllah sal اllahu calayhi wasalam innaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa adiga kama mid tihid dadka arrinkaa u samaynaya khuyalaa iyo kibir dartii kuwa u samaynaya kama mid tihid wey rawaahu lbukhaariyu wa rawaa muslimun bacdahu bukhaari ayaa wariyey muslimna bar ka mida ama qayb ka mida xadiidka ayuu wariyey xadiidkan waa xadiidka ay daliishadaan dadka ku qaydaya isbaalka khuyalaa ee dhahaya waxa taxriimka uu ku soo arooray ama la diidayo waa markuu qofka marada u jiidaya kibir awgi laakiin xadiidka wax daliila kuma sugnaa hadda ka horna mar waxaan akrinay hadal uu leeyahay alimaam dahabi raximahullah oo masaladan laftirkeeda uga hadlaya uuna ku naqdinayo ku radinaya qolooyinka ku qaydaya khuyalaha ku qaydaya jiidmada marada bal xadiidkan laftirkiisa wuxuu tusinayaa inaysan bannaanayn khuyala iyo khuyala la-aan intaba in loo jeedo sababtoo ah markuu nebigu sal ly slam yidhi man jara hawbahu khuyalaa lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama abu bakr radi allahu canhu wuxuu yidhi ina izaari yastarkii abu bakrin ma jiidi jiray marada mase marka hore maradiisa kor u qaadaya oo kadibay ka dhacaysay maradu marada way ka dhacaysay wuxuu ka sheegta waa dhicidda marada ee ma ahan inuu marada jiidaya abu bakrin radi allahu canhu wuxuu yidhi rasuulka ilaahiyo maradayda darafkeeda ayaa raaracsamaya marada iga dhacaysa dadna waa jiraan sidaasa oo qofku markuu dhex yar yahay waxaa laga yaabaa inuusan marada ceshan karin mararka qaar oo in yarba hoos uga dhacdo uu soo celiyo haddana ka dhacdo waa wax dadka qaar ku dhaco marka wuxuu yidhi maradayda ayaa hoos u raaracsamaysa ilaa inaan maanta o dhan ilaaliyon waardiyeeyo mooyaane hadday dhacdo marka oy marada hoos iga dhacdo ka war nebiga calai salatu salaam wuxuu beri yeelay abubakr wuxuu yidhi innaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa adiga kama mid tihi dadka arrinkaa u samaynaya kibirya isla weynin dartii marka hadday kaa dhacdood soo ceshato hadda dembi ma lihi laakiin waa inaadan isbaal samaynin marka hore waa inaadan maryaha jiidin hadda marka qofkii inta maro soo tasha ilaa cerbaha geliya maraduu soo tashto ama surweyl ha noqdo ama qamiis ama macabiis kadibna xadiidkan deliishada wax daliil uguma sugnaa qisada abubakr radi allahu can wax daliil uguma sugnaa axaadiidta ku soo aroortay isbaalka ama maryaha la jiido laba nooc wey qayb lagu qayday khuyala sida xadiidkan oo kale iyo qayb mutlaq ah oo haba yaraatay aan waxba lagu qaydin qaybta khuyala lagu qayday waxay yidhaahdeen culummadu waxay tusinaysaa khuyalaa markuu qofka u jiido iyo kibir dartii inuu ka ciqaab badan yahay kana daran yahay qofka u jiida khuyala la'aan laakiin macnaheedu ma ahan inay u bannaan tahay inuu qofka jiido haddaysan kibirka ahayn maxaa yeeley nusuusta kale waxay tusinaysaa inay xaaraam tahay mar walba in la jiido nusuusta mulaqa ay kusoo aroorta arrinkaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maa asfala min alkacbayni fa fi naar xadiidka waa noo imaanaysaa wixii labada anqow ka hooseeya fa fi naar khuyalaa miyuu ku qayday xadiidkaas nebiga sal ly slam kuma qaydin وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر لا ينظر الله يوم القيامة إلهي مفيرين يمال انت قيام إلى من جر إزاره قفكي هسكنتي سجيدة بطرا بطرا وحي لمعنته خيلا يعني كبر درتي قفك أجيدة إلهي ما انت قيام مفيرين متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر ما أسفل من الكعبين وحي لبضا أن قوكه سيه min alizaari oo hoos kuntiya fa fi naari naarta ayay ku sugan yihiin yani naartuu gelaya rawaahu lbukhaariyu imaam lbukhaari ayaa wariyey وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحuu yidhi ثaلaaثة سدح laa يكلمهم الله يوم القيامة إلaahay la hadli maayo maalinta قيaama وlaa ينظر إليهim mana fiirinayo وlaa يزكيiهim mana طahirayo وlhm عadاaب أليim waxayna leeyihiin cadaab mu'lima oo xanuujiyo xanuun badan qaala wuxuu yidhi faqara'ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalka ayuu sheegay uu ku celceliyey u akhriyey alaaa maraatin alaaa miraarin saddex jeer qaala abu darin abu dar wuxuu yidhi khaabuu wa khasiruu khaabuu way hoogeenoo wa khasiruu way khasaareen man hum yaa rasuul allah eeyay yihiin rasuulka ilaahay qolada aad sifaadkaas ku sheegtay oo ciqaabkaas la kulmaaya waa qolo hoogto khasaartay yay yihiin qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam almusbilu waa midka maradiisa jiida waalmannaanu iyo midka manna sheegashada badan waalmunafiqu silcatahu iyo midka badeecadiisa bixiya bilxalifi alkaadibi dhaar beenana ku bixiya ninka badeecadiisa ku socodsiiya dhaar beena rawaahu muslim wa fii riwaayatin lah almusbilu izaara waa midka hooskuntigiisa jiida xadiidkan waxaa ku jira waciid daran oo ku wajahan saddex sinfi oo nebigu sala allahu alay slam uu fii hada alxadiid ku sheegay alaaatun waa alaaatu asnaaf waa saddex sinfi w ma aha saddex qof laakiin waa saddex sinfi saddexdaas sinfi wuxuu nebigu sheegay sal اllahu alayh wasalam inuusan alla la hadlayn laa yukallimuhum اllahu alla la hadli maayo yowma alqiyaama la hadli maayo waxaa lagu fasiray kalaama raxmatin hadal naxariis leh ilaahay kula hadli maayo wailaa allah subxaana wa tacaala qof walba waa la hadlayaa maalinta qiyaama maa min axadin ila sayukallimuhu rabuh laysa baynahu wa baynahu tarjamaan axad ma jiro ilaa ilaahay waa la hadlayaa subxaana wa tacaala bar iyo faajir wuxuu doona ha ahaado laakiin kalaamka allah subxaana wa tacaala ayaa kala duwan dadka qaarna alla wuxuu kula hadlayaa kalaama raxmatin hadal naxariis ay ku jirto waa dadku u naxariisanaye qaarna allah subxaana wa tacaala wuxuu kula hadlayaa hadalaan wax naxariisa lahayn saddexdaas sinfi waxay ka mid yihiin kuwa alla uusan kula hadlaynin hadal naxariis leh laa yukallimuhum allahu alla la hadli maayo ay kalaama raxmatin yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walaa yanduru ilayhim mana fiirinayo nadar iyo eegma naxariis leh ilaahay ku fiirin maayo walaa yusakiihim mana tahirayo oo dunuubtooda ka tahiri maayo walahum cadaabun aliim waxa la isku raaciyay cuquubaada fiihi saddexdaas sinfi waxayna leeyihiin cadaab mu'lima oo aad wax u xanuujiya nebigu saddex jeeru hadalkaa ku celiyay calayh salaatu wasalaam alaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim markuu saddex jeer ku celiyay abu dar wuxuu yidhi khaabuu wakhasiruu man hum yaa rasuula allah rasuulka ilaahay kuwaani way khasaaroone way hoogeene maxay yihiin yay yihiin kuwaani wuxuu nebigu saddex jeer ugu celinayaa calayhi salaatu wasalaam si loo weeleeyo loo si fiican loogu fahmo waxa uu ka hadlayo maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam idaa takallama takallama alaaan khaasatan hadduu isleeyahay hadalka lagaama fahmin ama hadalku uu yahay hadal muhiim ah nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu ku celcelin jiray saddex jeer si ay u fahmaan oo dhagta ay ugu raariciyaan oo u dareensiiyo waxa uu soo wado ahmiyadda ay leeyihiin markuu hadalkan saddex jeer ku celiyey abudar wuxuu yidhi rasuulka ilaahay kuwaana way khasaareen way hogeeniye yihiin noo sheeg yaa waaye dadka dadkan saas loo ciqaabayo maalinta qiyaama nebiga calayh salatu wasalaam wuxuu yidhi almuslim ninka koowaad ama sinfiga koowaad waa almuslim almusbil maxaa laga wadaa riwaayadda dambaa lagu sheegay almusbilu isaara waa midka maradiisa jiida waay waa midka hoskuntigiisa jiida waa midka qamiiskiisa jiida waa midka surwaalku xihan yahay jiida inta waa soo galaya oo aan qawyada dhaafiyo jiidmaduna waa wixii aan qawyada ka hooseeya wixii aan qawyada ka soreeya in lagu simaayo waa bannaanta laakiin aan qawyada in la daboolo iyo wixii ka hooseeya waa wax xaaraam waay qofkuna hadday marada aan qawyada u dhaaftahay waa musbil xadiidkuu soo gelaya waa musbil oo waa qof maradiisa jiidaya arrintan uu nebigu sala allah alay slam sheegay qofkii sifadaa ku sifaysan intaasoo cuquubaada inuu la kulmayo waa arrin haddana aada loo sahlado waay waa arrin aada loo sahlado oo waxaad arkaysaa dadku inay sahlanayaan inay dharka jiidaan oo waxaad arkaysaa qaarkood laga haba inay asturayaan sida dumarkii oo kale dumarkaa laga rabaa inay lugahooda asturaan oo lugaha ay wada qariyaan amaa ragga looma ogolo wixii aan qawyada ka hooseeya waa in dharkaagu ay ka sarreeyaan aan qawyada markaad labisanaysana aad iska fiiriso haddii aad qamiis soo iibsanaysana waa inaad iska fiiriso qamiiska inuusan kaa dheerayn oo aan qawyada uusan kaa daboodayn haddii aan qawyada uu daboolo oo aan qawyada gaaro maa asfala min alkacbayn fa fi nnaar waxaana tahay musbil waa almusbil isaara sinfigaas koowaad ilaahay la hadli maayo mana fiirinayo mana tahirayo cadaab aliimana waa leeyahay waa almusbilu isaara waa midka maradiisa jiida ninka labaad ama sinfiga labaad waa almannaan almannaan bimacnaa waa kaiiru lmanni waa mid sheegasho badan waa mid manna sheegar badan waxbuu dadka siinayaa ama waxbuu sadaqaysanayaa kadibna waa manna sheeganaya oo wuxuu leeyahay qofkaas anaa abaalkaas u galay aniga hortay waxba muusan ahayn anaa xagga ka bixiyey anaa xagga mariyey qofkaas waa mannaan sadaqadaasna sadaqo jirta maaha sadaqada manniga uu daba yaallo waa sadaqaan ilaahay aqbalayn subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa dadka mu'miniinta ahuu sadaqaadkiinna ha ku burinina manna sheegasho iyo dhibaatayn ha ku burinina sadaqaadkiina inaad ku marna sheegataan dadkii aad wax ku sadaqaysateen iyo inaad ku dhibaataysaan sadaqada dadka aad ku sadaqaysateen oo wixii adoo bixinaya haddana aad marni ka dabageyso iyo sheegasho arrintaasina waa badan tahay gaar ahaan markii la ysku dhaco oo labadii qof ee marka hore xiriirka ka dhexeeya markay isku dhacaan waxaad arkaysaa mid marna sheeganaya oo la ninkaasi aniga waxaasi waxaasaan u galay waxaasaan siiyey xaggaasaan waxuga qabtay halkaasaan la maray wax abaala ma laha maxaa yeele waxaasi waxaasaan u galay adiga laftirkaaga waa marna sheegantay almannaan waa midka marna sheegadka badane asigana wuxuu leeyahay cuquubaadkaas la soo sheegay ninka saddexaad ama sinfiga saddexaad walmunafiqu silcatahu waa midka badeecadiisa socodsiinaya bixinaya muxuu ku bixinayaa bilxalif ilkaadib dhar beena waa ganacsade waxbuu ka ganacsanayaa wixii uu ka ganacsanayay iyo badeecadii wuxuu rabaa inuu socodsiiyo oo dadka ka iibiyo laakiin dhaar been uu ku iibinaya si looga iibsado badeecadii waxaysan ahayn uu ku sheegayaa waa ku dhaaranaya oo wuxuu leeyahay sheegaan aan hayo sida hadda u badan tahay wuxuu leeyahay waxaan aan kaa gadayo waa birimo ma ahan wax oo maduufika ama wax suguntaa ma aha war waxaan birima maa markii wallaahi birima waa uu leeyahay dhaaruu ku adkeena si looga gato oo u socoto ama wuxuu leeyahay shaygan lacagtan aan kaa siinayo waa lacag jaban maala markuu yidhaahdo waa toban dolar haddii la yidhah waa qaali wuxuu leeyahy anay sagaal dolar igu fadhidaa wallaahi waxaana laga yaabaa inay shan dolar ugu fadhido oo uu rabo inuu shan kala faa'iido dhaaru wuxuu ku ayidayaa inuusan waxba ugu jirin faa'iidada ugu jirtana ay tahay wax aad u yar muxuu rabaa inuu badeecadiisa ku socodsiiyo bilxalif ilkaadib dhaar beena qofkaasinaasna waciidkaasaa u yaalla laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waa arrin aad iyo aad khatar u ah rawaahu muslim wfii riwaayat lah almusbilu izaara والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه